بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما ذكرت أنها تضمر بعد لام الجحود استطردت في ذكر بع- بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن وهي أربع وعن كوكو جرني نواصب المض- نواصب الفعل gaar ahaan waxaan ku guda jirnaa an uu shiiku uu sheegay raximah llahu tacaala inay afarta ayada u danbayso sababtuu u dibmariyana ay tahay lituuli lkalaam hadalkoo dheer dartii waxaan marka ka soo baxnay mawaadicdii an la qarinayay jawaasan waxaan soo marnay marka koowaad an inay u qaybsanto daahira iyo mudmara waxaan soo qaadanay waxaan soo qaadanay qismigii daahirada ahaa iyadoo daahira ah oo shaqaynaysa waxaan kaloo soo marnay qeybta mudmarada ah inay laba u qeybsanto mid la qarinayo jawaasan iyo mid loo qarinayo wujuuban waxaan ka soo baxnay qeybtii jawaasan loo qarinayo halkan sheikhu wuxuu ka gudagelayaa qeybta aan la qarinayo wujuubanna loo qarinayo wuxuu yidhi walamaa dakartu markii aan sheegay annahaa ayada waa ane tudmaru in la qarinayo bacda laami ljuxuudi laamuljuxuud gadaasheeda markaan sheegay arrintaasi istadradtu fii dikri baqiyati lmasaa'il istadradtu alistidraad waxa weeye dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin istidraadka waxaa la yidhaahdaa dikru shayi fii gayri maxallih shaygii in la sheego meeshiisii meelaan ahaynna lagu sheego munaasabo keensatay darteedna loo sheego istidraad baa la yidhaahdaa istidraadkuna wax hadda naxwo gaar ku ah ma aha laakiin qofka mar hadduu mas'alo ka hadlayo ama mowduuc uu ka hadlayo mowduucaasina uu ka baxo munaasabo keenta darteedna uga baxo waxaa la leeyahay istadrada fi lkalaam istidraad buu kalaamka dhexdiisa la yimid istidraadka marka waa maxay waa hadalkii in lagu sheego meelaan booskiisii ahayn munaasabo keentay darteedna loo sheegayo sheikhu wuxuu yidhi markaan sheegay anta inay tahay mudmara bacda laami ljuxuud wujuuban bay ahayd soomaha bacda laami ljuxuud markaasna muxuu ka soo hadlaya uu laamuljuxuudka sheegayay qeybta jawaasku ka soo hadlayay markaan sheegay buu yidhi laamuljuxuudkii istadradtu waxaan soo waxaan marka wuxuu yidhi istidraad ahaan aan u sheegay fii dikri baqiyati lmasaa'ili masaa-ishii intii soo hartay mar haddaan soo qaaday laamuljuxuud gadaasheeda in an la qariyo wujuuban loo qariyo masaa-ishii kalena saasaan u raaciya buuyi masaa-ishii kaloo ah in an la qarinayo wujuubanna loo qarinayo istidratu istidraad baan ku sameeyey buu yihi fii dikri baqiyati lmasaa'ili sheegitaankii masaa-isha intoodii kale allatii masaa-ishaasoo yajibu ay waajib tahay fiiha dhexdeed idmaaru an an in la qariyo ay waajib tahay wa hiya masaa-isha ay an in la qariyo ay dhexdeeda ay waajib tahay arbacun waa afar ixdaahaa afartaasi mid ka mid ah bacda xataa xataa gadaasheeda wey wuxuu ku yidhi afar mowdic ayaa an la qariyaa wujuubanna loo qariyaa mowdica koowaad waa bacda xataa xataa gadaasheeda wey waclam ogow buu yidhi anna lilficli ficilka waxaa u sugnaaday bacda xataa xataa gadaasheeda ficilka waxaa u sugnaaday xaalatayni laba xaaladood ayaa u sugnaatay alrafca waannasba rafco iyo nasba ayaa u sugnaatay ficilka sheikhu wuxuu rabaa ficilka bacda xataa dhacaya inuu xasri kugu sameeyo xasri macnaheedu waa maxay inuu koobo ficilka bacda xataa dhacaya ficilka bacda xataa dhaca laba xaaladood uu leeyahay labada xaaladood waa alrafc waannasb in ficilkaasi la nasbiyo iyo in la rafciyo labadaas xaaladood unbuu leeyahay faama anasbu amaa nasbada markii ficilka la nasbinaya bacda xataa fa sharduhu shardigiisu waxaa weeye kownu lficli ficilka ahaanshihiisa uu noqonayo mustaqbalan mustaqbal uu ahaanayo wey binisbati markii loo fiiriyo ilaa maa qablahaa markii loo nisbeeyo ilaa maa qablahaa waxa ka horeeya markii wixii ka horeeya loo eego ficilku waa mustaqbal sawaaun kaana waxaa isku mida buu yidhi mustaqbalan sawaaun kaana mustaqbalan waxaa isla mida buu yidhi inuu ahaado mid mustaqbal ah binisbati ilaa zamani takallumi markii loo fiiriyo zamanka hadalka uu dhacayo am laa masamaya waa isku mid wuxuu leeyahay sheekhu raximah ullah ficilka mansuubka noqonaya bacda xataa shardigiisu waa inuu ficil mustaqbala yahay waa mustaqbal marka uu leeyahay waa binisbati ilaa maa qablaha yacnii waxa xataa ka horeeya markii loo fiiriyo ficilka xataa ka dambeeya markii xataa waxa ka horeeya loo fiiriyo ficilkaani mustaqbal buu noqonaya macnaheedu waxa waaye marka waxa xataa ka horeeya waxay noqonayaan wax tegay ficilkan xataa ka dambeeyana muxuu noqonayaa markii loo fiiriyo waxaa hore mustaqbaluu noqonaya mustaqbalkiia marka laba qaybooda mid mustaqbal ah markii loo fiiriyo zamanka hadda la hadlayo ayuu mustaqbal yahay ama zamanka hadda la hadlayo mustaqbal ma aha zamanka hadda la hadlaayo mustaqbal ma labada tusaaluu kugu keeni doonaa wuxuu yidhi falawalu midka hore ka qowlihi tacaalaa wey waa mid midka hore waa maxay waa midka mustaqbalka ah binisbati ilaa zamani takalum waa binisbati ilaa zamani takalum midka mustaqbalka ah ka qowlihi tacaala alla qowlkii way uu yidhi lan nabraxa calayhi caakifiin waxaa dhahay reer bani israa'iil oo alla ka khabraya subxaana wa tacaala waxay yidhaahdeen lan nabraxa calayhi caakifiina ka zuuli mayno inaan nahay dibiga dushiisa kuwa ictikaafsan xataa yarjica ilayna muusaa ilaa muuse uu noo soo laabto xataa yarjica ficilka mustaqbalkaa hadda yarjica waay ficilkan waa mustaqbal binisbati ilaa maa qabla xataa xataa waxaa ka horeeya markii loo fiiriyo xataa maxaa ka horeeya lan nabraxa calayhi caakifiin laba arrinaa ka horeysa xataa arrinta koowaad waxaa waaye hadalkooda ah lan nabraxa ka zuuli mayno arrinta labaadna waa cukuufka iyo ictikaafka ay sheegeen ka zuuli mayno inaan nahay kuwa dul ictikaafsan dibiga ilaa uu muuse noo soo noqdo xataa yarjicada ficilkan mudaaric ee mustaqbalka ah waa binisbati ilaa zamani takallum waay maxaa yeelay markay hadalkan ku hadlayaan hadalkan markay ku hadlayaan oo ay leeyihiin lan nabraxa iyo xataa yarjica xataa yarjicadan waa mustaqbal mustaqbalkaanna waxaa waaye markii loo fiiriyo zamanka ay hadlayaan zamanka ay hadlayaan waa waqtiga hadalka yidhaahdeen soo ma waqtigaas ay hadalka yidhaahdeen wey marka mustaqbalnimadiisu waa binisbati ilaa zamani takalum waqti hore ma aha macnaha mustaqbalka ficilkan waa mustaqbal soo socda markii la leeyahay marna wuxuu mustaqbal u yahay wax waa hore tegay oo maadiya oo waqti ka soo wareegtay marna wuxuu mustaqbal u yahay hadda hadalkii soo dhacay zamanka la hadlaayo hadalkii dhacay labada midkee uu noqonayaa xataa yarjica zamanka hadda la hadlayo ayuu mustaqbal u yahay ee wax waa hore dhacay ma aha maxaa yeeley markay la nabraxa leeyihiin iyo markay leeyihiin xataa yarjica maxaa u dhexeeya waa isla zamanu takallum waa waqtiguun hadalku dhacayo waa wuxuu yidhi shiikhu fa ina rujuuca muusa calayhi salaam soo noqoshada muuse mustaqbalun arrin mustaqbaloo soo socoto wey binisbati markii loo fiiriyo ilal amrayni labada arrin jamiican xaalay tahay dhammaanteed labada arrin labadee arrin waaye nabraxa iyo caakifiina wey waa yacni hadalkooda ah ka zuuli mayno la nabraxa iyo cukuufka ay sheegeen inay dibiga dul ictikaafayaan labadan arrin markii loo eego rujuuca muusa waa mustaqbal maxaa yeele waxay leeyihin hadda annaga arrintaanaan ku sugnaanaynaa ilaa muuse soo noqdo soo noqoshada muuse waa mustaqbal miya mase waa arrin dhacday waay waa mustaqbal arrin soo socota waay markii loo fiiriyo labada arrin ee aayadda hore loogu sheegay wathani midda labaad yacni binisbati ilaa zamani takalum ma aha waa ka horeysaa ka qowlihi tacaala way wazulziluu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaa uu rasuulku yidhi lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisa wain kaana maadiyan maadi haba ahaado binisbati ilaa zamani اlkhbaar markii loo fiiriyo zamanka laga warramayo ilaa annahu mustaqbalun laakiin waa mustaqbal binisbati ilaa zilzaalihim markii gilgilashadooda loo fiiriyo fiiri marka xataa yaquula ficilkan yaquula mustaqbal waay laakiin laba arrina hadda meesha taalla arrin waxaa waaye markii annaga noolaga khabrayo ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulka u waxyoonayo qisada loo sheegayo arrinta labaadna waa markuu rasuulkii hadalkaa dhahayay oo zilzaalku uu dhacay waa markuu zilzaalku dhacay kadibna rasuulkaasi uu hadalkaa yidhi labada midda u ficilka mustaqbal u noqon karaa ma wuxuu mustaqbal u noqonayaa markii loo fiiriyay ikhbaarkii rasuulka uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday maseba markuu zilzaalkii dhacay ayuu mustaqbal u noqon karaa zilzaalkii markuu dhaco mustaqbal u noqon karaa maxaa yeelay zilzaalka iyo rasuulka hadalkiisa yaa horreeyey zilzaalkaa horreeyey zilzaalkani markuu dhacayay qowlka rasuulka muxuu ahaa mid mustaqbalow ahaa oo soo socda mustaqbal waa la fahmaan u malaynaa wax soo wajahan waa maadina waa wax tegey zilzaalkii waa dhacay oo waa tegey maxaa ka dambeeya oo soo socday markaa zilzaalka uu dhacayay hadalkan rasuulka idan hadalkan rasuulku waa mustaqbal markii loo fiiriyo zamanka zilzaalka uu dhacay zilzaalku markuu dhacayay zamanu takalumiya mase waa ka horreysay waa ka horreysay marka hore gariirkii asaa dhacay waa la gelgilay gelgilashadan hadda lagama wado dhul gariir caadiya lagama wado laakiin waxaa laga wadaa imtixaanaad fara badanaa ku dhacay waa la gelgilay ilaa uu rasuulku yidhi waaladiina aamanuu maca mataa nasrullah gargaarka ilaahay waa goorma iyo goormoo ilaahay noo nusraynaya markaasaa alla yidhi alla- alaa ina nasra allaahi qariib nasriga ilaahay waa dhowya shaahidku hadda waxaa waay wazulziluu xataa yaquula arasuulu yaquuladaan markii loo fiiriyo waqtigii ikhbaarka iyo sheegidda waa maadi markii ikhti- ikhbaarka loo sheego maadi loo fiiriyo waa maadi waqtiga zilzaalka markii loo fiiriyana maxay noqonaysaa mustaqbalay noqonaysaa idan marka xataa ficilka mudaarica ka dambeynaya waa inuu horta mustaqbal noqdo mustaqbalnimadaa laba ah marka mustaqbal binisbati ilaa zamani takalum iyo mustaqbal oo ka horeeya waqtiga takalumka ilaa maa qabla takalum ah wixii takalum ka horeeya mid dhacaya wey meeshaas ma la fahmo meeshaas waa ku celinaynaa laakiin waxaa la rabaa dhaga furan iyo maskax furan in lagu in lagu dhagaysto hadalkana aada u fiirsataan wuxuu yidhi sheikhu raximah llah fasharduhu kownu lficli mustaqbalan ficilka shardigiisu ahaa waxaa weeye ahaanshaha ficilka uu yahay mid mustaqbal ah mustaqbal waa wax soo socda mustaqbalnimada waa binisbati ilaa maa qablahaa mustaqbalnimada la ictibaarinaya hadda waa binisbati ilaa maa qablahaa xataada waxa ka horeeya markii loo fiiriyo keliya waa hadda marka waxa- markaan leenahay ficilkan waa mustaqbal waxaan fiirinaynaa keliya wax xataa ka horeeya waxa xataa ka horeeya ficilkan mustaqbal ma u yahay mase uma aha mustaqbalnimada waa la fahmaa maleyna halkaasi mustaqbalkiia marka laba qaybooda mustaqbalka la leeyahay bini- ee waxa f- een ka horeeya xataada markii loo fiiriyo mustaqbal yahay ayaa mid wuxuu yahay mid mustaqbal ah markii loo fiiriyo zamanka hadalka dhacaya midna wuxuu mustaqbal yahay markii loo fiiriyo wixii ka horeeyay zamanka hadalka uu dhacaya mid waa dhow yahay oo waa zamanka hadalku dhacaya tusaalaha fiiri ah aayadda lan nabraxa horta hadalkan yaa dhahaya ma muusa mase waa qowmu muusa waa qowmu muusa waa markuu haaruun waaniyey waa ou yidhi maxay tahay dibigaad caabudaysaan muusena wuxuu aaday ilaa munaajaati rabbi rabbigiisuu la faqay u aaday markaasay waxay ninkii saamiri ahaa baa baadiyeeyo waadka kuwa bilaabay cibaadat lcijli dibi inay caabudaan markii uu ku inkiray muus haaruun calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhaahdeen lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilaynaa muusa ka zuuli mayno inaan dibiga ictikaafsannahay ilaa uu muuse noo soo noqdo xataa yarjica ficilkan yarjica oo rujuuca muuse ka hadlaya ama noqoshada muusa calayhi salaatu wasalaam waa mid mustaqbala laakiin goormay mustaqbal tahay ma zamanka nebi maxamed noo sheegaya oo aayaadku soo degeena mase waa zamanka ayagu ay hadlaayaanay mustaqbal tahay markaas ayaga ay hadlaayaanay mustaqbal tahay markay leeyihiin lan nabraxa calayhi caakifiin rujuuca waa mustaqbal xaaladdaas hadalka uu ka dhacayo ayaga maxaa yeeley xaaladda hadalka uu ka dhacayo rujuucu muusa ma yimid mase wax soo socdo waayo wax soo socdo waayo idan mustaqbalkaasi waa ilaa zamani takallum markii loo fiiriyo zamanku hadalka dhacayay markii loo eego ficilkan mustaqbal waayo taa ma la fahmay zamanka hadalka dhacayay markii loo fiiriyo ficilkan yarjica waa mustaqbal wuxuu mustaqbal u yahay zamankan hadalka hadda u dhacaya waa waktiga ayagu ay lahaayeen hadalkan lan nabraxa calayhi caakifiin meesha aan rabay maskaxdiin inay aadda waxa waaye aayaddu markay soo degaysa iyo markii qur-aanka alla soo dejiyay ha ku fakirin halkaas waxaa laga hadlayaa waa zamankii reer bani israa'iil hadlaayeen waa oo kelimaadkan ay ku dhawaaqayeen markay lahaayeen lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica mustaqbal soo socda yahay waa meeshuu shiika ku yidhi faina rujuuca muusa mustaqbalun soo noqoshada muuse waxay ahayd mid mustaqbala binisbati ila alamrayni jamiican markii loo fiiriya labada arrin dhammaantood labada arrin labadee arrin waayo lan nabraxa iyo caakifiina markii loo eego rujuuca muusa mustaqbal u ahaa middaa ma la fahmeen midda labaad waa mustaqbal ficilkan ilaa qabla takallum binisbati ilaa qabli takallum takallumka ka hor markii loo fiiriyo ayuuba wuxuu ahaa mustaqbal yacnii arrinaa dhacday wakti baa ka soo wareegtay kadibaa mudaaricaan yimid ama mustaqbalkaan yimid tii hore zamanu takallum bay ahayd soo maa tan laakiin zamanu takallum ma aha tusaale wuxuu ku keenay wazulziluu xataa yaquula arasuulu azilzaal markuu dhacayay iyo markuu rasuulku hadalka lahaa oo lahaa mataa nasrullah asaga iyo mu'miniinta isku wakti miyay ahaayeen hal zaman miyay ahaayeen isku zaman ma ahayn zilzaalkaa horreeyey soo ma imtixaanaadkaa horreeyey markay imtixaanaadka israacraaceen oo ay bateen ayaa mu'miniinta iyo rasuulku waxay yidhahdeen mataa nasrullah nasriga ilaahay waa goorma idan xataa yaquuladan waa mustaqbal laakiin ilaa zamani takallum miya mase waa ka hor ya waa ka hor zamanu takallum waxaa loola jeedaa zamanku hadalkan lahaa xataa yaquula arasuulu iyo markii wazulzilu alla uu yidhi waa la gilgila uu leeyahay isku zaman ma aha zamanu takallum waa ka horreysay zamanka uu rasuulku leeyahay mataa nasrullaahi waxaa ka horreeyey zilzaalkaa ka horreeyey idan marka mustaqbalka waxa ka dambeeya xataa mustaqbalkooda labadaa ah mid loo fiirinayo mustaqbalnimadiisa zamanka takallumka iyo mid ka horeeya meeshaas markuu hadda shiiku sharaxaya marka muxuu ku yidhi wuxuu yidhi lianna qowla rasuuli rasuulka hadalkiisa wain kaana maadiyan haba ahaado hadal tegay binisbati ilaa zamani اlikhbaar markii loo fiiriyo zamanka ka waramidda zamanka ka waramidda muxuu ula jeedaa zamankii rasuulka uu noo sheegayey sala allahu calayhi wasalam ama aayaadkani ay soo degayeen oo qisadaas ilaahay ka warramayay markii loo fiiriyo hadalkan rasuulka maadi miya mase mustaqbal waayo yaa maadi waa wax tegay waayo maxaa rasuulkan warka waa horoy rasuulka la sheegaya haddee yacni macnaheedu ma ahan in markaas hadalka uu leeyahay rasuulku xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu allah ka khabraayo soo maha hadalka rasuulka uu ku hadlaya marka uu leeyahay mataa nasrullah asiga iyo mu'miniinta iyo markuu alla ka khabraayo ka warramayo isku wakti miya mase waxaa dambeeya waktiga ilaahay uu ka warramayo waktiga ilaahay ka warramayaa dambaysa idan haddii waktiga ilaahay ka warramaya ay dambaysay waktiga hadalka udhacaa horreysa hadday horreysa soo maadi ma ah ila maadi wax tegay waayee hadalka rasuulka hore u tegay kadibaa ilaahay nooga soo xikaayadoo nooga qisooday qisada waa taqaanaan haddii maalan qofi hadal sheego hadalkiisa markuu tago kadibna adigu aada soo naqliso soo xikaayooto hadda oo hadlayso hadalkiisa maadi miyaa ninkaas aad warka ka soo naqlinaysa mase mustaqbal waay waa maadi maadi mustaqbal ragga qaar waxaad moodaa weli iskaga qaldan yihiin markaan ku idhaahdo hebel wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa hebel hadalkaasi uu ku hadlay waktiga aniga aan hadlayo wakti tegay miyaa mase waa mid mustaqbal oo soo socda waa mid tegay waay waa maadi waa hadal tegay waay haddaan ka warramayaa laakiin asiga waktigiisa hore u dhacay hadalkiisa hore u dhacay rasuulka markuu hadalkan lahaa iyo marka alla uu ka warramayo subxaana wa tacaala labada midkee maadiya yaa hadalkii rasuulkaa maadi noqonaya zamankan alla uu ka warramayo markii loo fiiriyo hadalku maadi waay markii laga hadlaayo eh, zilzaalka iyo qowlka rasuulkana muxuu noqonayaa qowlu rasuul mustaqbaluu noqonaya zilzaalka in laynka horeeye mustaqbalka waa wixii soo socda hadalka rasuulka markuu zilzaalku dhacayay hadalka rasuulka ma soo socday mase waa dhacay ya waa soo socda mustaqbal u ahaa markuu zilzaalka dhacay kadib maxaa yimid qowlu rasuul markaa kadib uu yimid wuxuu yidhi sheikhu marka lianna qowla rasuuli maxaa yeelay qowlka rasuulku wa in kaana maadiyan haba ahaada mid tegay binnisbati ilaa zamani اlikhbaar markii loo eego zamanka laga khabrayay laga warramayay ilaa annahu mustaqbalun laakiin waa mustaqbal hadalka rasuulka binnisbati ilaa zilzaalihim markii loo fiiriya buu yidhi zilzaalkii iyo gelgelidda ayaga la gelgelay idan marka xataa yaquula rasuul laba ictibaaray leedahay laba jihay leedahay jiha markii laga fiiriyana waa maadi jiha markii laga fiiriyana waa mustaqbal markii laga fiiriyo jihada zamankii laga khabrayo laga warramaya ah markii loo fiiriyo maxay noqonaysaa maadi iyo wax tegay waay markii laga fiiriyo jihada zilzaalka iyo gilgilashada alla uu sheegay markii laga fiiriyana maxay noqonayaa qowlu rasuul wuxuu noqonayaa mustaqbal annaga midaan ka rabno marka waa maxay waa binisbati ila zilzaal waaye ilan maa qabla xataa baa la fiirinaya soo maaha mar walba waa mustaqbal limaa markii waa binisbati limaa qablaha waxa iyada ka horreeya markii loo fiiriyo istiqbaalku marka labadaas qaybood ayuu noqonaya labada mid walba u ahaadaba ama dhe waa mustaqbal binisbati ilaa zamani takalum ama waxaad tidhahdaa waa mustaqbal binisbati ilaa maa qabla takalum lamada midaa rabti ku sheege mar walba ficilkaasi muxuu noqonayaa mansuub ayuu noqonayaa oo bian mudmara bacda xataa ayuu ku nasbisanaanaya shardigu marka waxaa waaye kownu lficli mustaqbalan markaasuu ku yidhi shiiku binisbati ilaa maa qablaha sawaaun kaana mustaqbalan sawaaun macneedu waa maxay waa isku mid way soo ma sawaaun kaana mustaqbalan binisbati ilaa zamani takalumi am laa ah, waxaa isku mida buu yidhi inuu noqdo mid mustaqbala markii loo fiiriyo zamanka takalumka ama yuusan noqonin mustaqbal ilaa binisba ilaa zamani takalum yuusan noqon waa qaybti kale mar walba waa mansuub waay marba hadduu mustaqbal yahay falأwalu ka qowlihi tacaala waylan nabraha calayhi caakifiina ka zuuli mayno inaan dubiga dul ictikaafsannahay xataa yarjica ilayna muusa ilaa muuse uu noo soo laabto faina rujuuca muusa calayhi salaam soo noqoshada muuse mustaqbalun arrin mustaqbala way binisbati ila alamrayni markii loo fiiriya labada arrin jamiican xaalay tahay dhammaantood labada arrin waa soo sheeg وثاني أرنت لبعضنا مد لبعضنا وحوي كقوله تعالى وزلزلوا ولا جلجلي حتى يقول الرسول لأن قول الرسول وإن كان ماضيا قولك الرسول كهبا نقضى متجي بالنسبة إلى زمن الإخبار مرك الله في زمن ككور مدة إلا أنه مستقبل لكن ومستقبل بالنسبة إلى زلزالهم مرك الله في جلجل شذو هذا أي قال جلجلي وعور الشيخ ولحتى حتى وحى أسقنا ذي allatii xataa xataadaasoo yunsabu yunsabu lficlu ficilka la nasbinayo bacdaha gadaasheeda ficilka la nasbinayo xataadaasi waxaa u sugnaaday macnayaani laba macno xagga macnaha laba macnay leedahay fataaratan mar takuunu waxay ahaanaysaa bimacnaa kay kay macnaheeda wadaalika arrinkaasina waxa weeye idaa kaana maa qablahaa haddii waxa ayada ka horeeyo uu noqdo cilatan cillo uu u noqdo limaa bacdahaa waxa ayada ka dambeeya xataa laba macnay leedahay xataada labada macno le waa xataadee iska fiiri xataa walba laba macnay leedahay dhihi maysid laakiin waxaa leedahay xataa allatii yunsabu lficlu bacdaha shiikhu waa kuu qaydiyey waa kuu sifeeyey wuxuu ku yidhi xataada ficilka gadaasheeda la nasbiyo laba macnay leedahay marka macnaha koowaad takuunu bimacnaa xataa mar waxay noqotaa eh, fat- takuunu bimacnaa kay kay macnaheeda ayay noqotaa kay maxay faa'iideyn jirtay tacliil soo maaha tacliil ayay faa'iideynaysaa wey xataa oo tacliiliye ah wey wadaalika arrinkaasina wuxuu dhacayaa oo xataa bimacnaa kay ay noqonaysaa idaa kaana maa qablahaa haddii waxa xataa ka horeeyo uu ahaado cilatan hadduu cillo u noqdo limaa bacdahaa waxa ayada ka dambeeya hadduu cillo u noqdo Een, xataa waxa ka horeeya hadduu cillo u noqdo waxa ka dambeeya tusaalaha kusii fahmaysaa wuxuu yidhi naxwu aslim islaam diinta islaamka qaado xataa tadkhula aljannata ay kay tadkhula aljannata waay si aad jannada u gasho ilaa aad jannada gasho dhihi mayse maxaa yeele xataa tacliiliya halkan loola jeedaa waa bimacnaa kay aslim aslim aslim islaam xataa tadkhula aljannata ay kay tadkhula aljannata si aad jannada u gasho fiiri marka waxa xataa ka horeeya waxay cillo u yihiin waxa xataa ka dambeeya xataa waxaa ka dambeeya waa dukhuulu ljanna janno in la galaa ka dambaysa janno in la galo sababteeda iyo cilladeeda waa maxay islaamnimo waayo idan xataa waxa ka horeeya wuxuu cillo u noqonayaa waxa xataa ka dambeeya markay xataa tacliiliye ay tahay oo macnaa kay ay faa'iideynayso wa taaratan mararka qaarna takuunu waxay noqotaa xataa bimacnaa ilaa ilaa ayay la macno noqotaa wadaalika arrinkaasina waxa waye markay noqonaysa bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa bay noqotaa macnaheeda gaayay faa'iidaysaa wey wadaalika arrinkaasina waxa waye idaa kaana maa bacdahaa waxa ayada ka dambeeya waxa weeye hadduu haddii uu yahay gaayatan gaaye iyo yool hadduu u noqdo limaa qablahaa waxa ayada ka horeeya xataa bimacnaa ilaa waxay noqonaysaa idaa kaana maa bacdahaa waxa ayada gadaasheeda dhacaya hadduu noqdo gaayatan gaaya gaayada ma la yaqaanaa shayga meesha ugu dambeysa uu ku dhammaanayo wey haddii uu u noqdo limaa qablahaa waxa ayada ka horeeya waxa ayada ka dambeysa waxay gaayo u noqonaysaa iyo meeshay ku dhammaanaya waxa ayada ka horeeya ka qowlihi tacaala lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa tusaale hadda dhowaan soo maraynayo lan nabraxa calayhi caakifiina ka zuuli mayno dibiga inaan dul ictikaafsannahay dul ictikaafkaasi ilaa goormuu soconaya gaayadiisa iyo yoolkiisa waa ilaa halkee xataa yarjica ilayna muusa ilaa muusa uu noo soo noqdo wey cibaadatulcijliga waan wadaynaa ilaa muusa uu noo soo noqdo fiiri marka waxaa xataa ka dambeeya oo rujuucu muusa ah calayhi salaatu wassalaam wuxuu qaaye iyo yool u yahay waxa ka horeeya ee ah inaysan ka zuuleyn inay dibiga ay caabudaan cibaadadatulcijli baan wadaynaa w- een, cibaadadaasi qaayadeeda iyo meesha ugu dambeysana waxa waaye rujuucu muusa hadduu muuse soo noqdou naga celiya waa ka haraynaa wey xataa yarjica ilayna muusa ilaa uu muuse noo soo noqdo xataadan bimacnaa ilaa wey wa ka qowlihi iyo qowlkiisoo kale weeye uu yidhi la asiiranna waan soconayaa oo waan soconayaa nuunu tawkiida lala xiriiriyey xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxdu soo baxdo la asiiranna xataa tatluca ashamsu waan soconayaa ilaa ay qoraxdu soo baxdo sayrkan iyo socodkan gaayadiisa iyo yoolkiisa waa maxay waa طuluucu shamsi waay Aa, qoraxda soo bixideedii waay idan waxa xataa ka dambeeya muxuu qaayo u noqday waxa xataa ka horeeya ayuu qaayo u noqday la asiiranna waan soconayaa xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxdu soo baxday macnaha sayrkayga waa mid mustamir ah oo daa'imaya ilaa طuluuci shams ilaa qoraxdu ay soo baxdo waqad tasluxu waxaa laga yaabaa inay u suubanaato xataa lilmacnayni lilmacnayni laba labada macno inay u sugnaato lilmacnayeyni labada macno inay u sugnaato macan oo isla jira labada macno muxuu ula jeedaa bimacnaa kay iyo bimacnaa ilaa labada macnoba hal tusaale ayuu keenayaa oo labadaba lagu fasiri kara macnaha ka qowlihi tacaala weeye faqaatilu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illaah wain طaa'ifataani min almu- min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala اlukhraa faqaatilu alatii tabgii xataa tafii'a ilaa amri illaah hadday laba kooxood oo mu'miniina diriraan alla wuxuu yidhi heshiisiiya labada kooxood oo mu'miniinta ah haddii markii la heshiisiiyo oo heshiiska loo bandhigo qola ay diido oo baqi iyo xadgudub ay la timaado saf ha laga wada mara wiir qoladaasi kuwiina wax dhexdhexaadinaya iyo kuwa dhexdhexaadinta ogolaaday adinkoo isla jira ha la edbiyo qoladaasi diidda heshiiska ilaa goorma faqaatilu alatii tabqii la dagaalama midda xadgudubtay xataa tafii'a waxaa ku fasiri kartaa ilaa an tafii'a ilaa ay soo noqoto oo markaa qaayo ah ku fasirto oo ay u soo noqoto ilaa amrillaahi amarka alla ay u soo noqoto dagaalka kuwada oo la dagaalama ilaa goormaa dagaalkaasu soconaya oo lagu wadayaa ilaa an tafii'a wa ilaa ay soo noqoto oo ay u soo noqoto ilaa amrillaah xataadaas bimacnaa ilaa baan ku fasirnay waxaa kaloo kugu bannaan xataa bimacnaa kay inaad ku fasirto oo aad tidhaahdo faqaatiluu dagaalama la dagaalama allatii midda tabqii xadgudubtay xataa tafii'a ay kay tafii'a si ay u soo noqoto ula dagaalama la dagaalama si ay us- ugu soo noqoto ilaa amrillaah amarka allah subxaana wa tacaala labada waa lagu fasira soo maha waa labada macnoba laba macno saxiixa oo ay ixtimaali karta wey yuxtamalu waxaa suuragala buu yidhi sheikhu an yakuuna almacnaa macnuhu inuu noqdo kay tafii'a ow ilaa an tafii'a labadaba macnoba waa muxtamal in lagu fasiro Een, xataa sheikhu hadda wuxuu noogu sheegay laba macno inay leedahay laba macno ayay leedahay macnaha koowaad waa bimacnaa kay macnaha labaad waa bimacnaa ilaa wuxuu yidhi wanasbu nasbaha fi hadihi lmawaadici meelahan wamaa ashbahaha iyo wixii shabaha bian an ayaa lagu nasbiyaa mudmaratan xaalay tahay ashaasi mid la qariyey bacda xataa xataa gadaasheeda xatman ay laaziman yacni si laazima waajibaha loo qariyey laa bixataa nafsihaa ma ahan xataa in lagu nasbinayo an baa lagu nasbinayaa oo qarsoon bacda xataa xatman yacni waajiba in la qariyo laa bixataa nafsihaa xataa laguma nasbin buu yidhi waxa wax nasbinaya xataa naf ahaanteeda ma aha khilaafan annagoo khilaafayna buu yidhi lilkuufiyiina kuufiyiinta kuufiyiinta waxay yidhaahdeen waxa wax nasbinaya waa xataa hadda ka hor waxaan soo marnay nawaasibta casharada la yidhaahdo basriyiintu inay yidhaahdeen afar keliya ayaa xaqiiqatan wax nasbiya inta kale an mudmara lagu nasbiyaa soo maa kuufiyiintu laakiin maxay qabaan tobankuba inay nawaasib xaqiiqa ah oo rasmi ay yihiin marka wuxuu leeyahay waxaan saan u leenahay waa khilaafan lilkuufiyiin wey liannahaa maxaa yeelay xataa qad camilad waxay ku camal fashay bilasmaa'i asmaadii waxay kula camal fashay aljara jar ayay ku camal fashay asmaadii way hoos dhigtay ka qowlihi tacaala xataa maطlaci alfajri wa xataa xiinin xataa maطlaci alfajr ilaa waagu uu dilaaco wa xataa xiin xataa mat- mar labadan mowdic waa jaaro waaye waa xarfu jar oo waxbay hoos dhigtay فلو عملت في الأفعال النصب شيخ وحو ربع إنو يرادو حتى أيضا وحما نصبسو سببت أقدي ذو كوع لنا مرك وحو كشرح أيضا وسببت حتى لو قدي ذي إني أيضا إسكاد وحو نصبسو وحو كويري لأنها لأن هذا وحي التعليل يعلا أتهي مركو كويري وحا وح نصبنا يوا أن إي حتى ما أهن كوفين أرنتا وكو خلاف سنة سببتا أقدي إن أيضا نصبسو ومحي لأنها قد عملت maxaa yeelay xataadaani waxay ku camal fashay bil asmaa'i asmaadiiba waxay kula camal fashay aljara jar iyo hoos dhig ka qowlihi tacaalaa xataa maطlaci alfajri wa xataa xiinin labada tusaale waay labadan tusaaleba xataa waa xarfu jar soo maaha asmaadii bay hoos dhigtay oo maxaa dhacaya haddii asmaadii hoos dhigtay wuxuu yidhi falow camilat fi lafcaali nasba haddii afcaasha dhexdeeda ay ku camal fasho nasbo oo ayada laftirkeeda ay wax nasbiso lazima waxaa ka laasimaya an yakuuna lanaa caamilun waaxidun inaan annaga yeelanno oo noo sugnaado hal caamil oo yacmalu camal falaya taaratan mar ku camal falaya fil asmaa'i asmaada dhexdeed wa taaratan marna ku camal falaya fil afcaali afcaasha dhexdeed wa haadaa arrinkaana laa nadiira lahu wax lamida ma jiraan fil carabiyati luqada carabiga dhexdeed luqada carabiyada dhexdeed wax lamida ma jiraan buu yidhi arrinta hore wax loo arkay ma aha wax la arkoo la maqlay ma aha meesha ugu diidan yahay waa kugu soo dhameeyey marka wuxuu ku leeyahay marka xataa iskeed wax uma nasbin karto waxa wax nasbinaya waa an mudmara wujuuban bacda xataa kuufiyin waxay ku doodeen xataa ayadaana wax nasbinaysa shiikhu wuxuu leeyahay haddaan idhaahna xataa way waxbay nasbinaysaa arrin aan horey loo arag ayaa ka dhalanaysa oo waa maxay arrinkaasi wuxuu ku yidhi xataa xarfu jaray noqotaa asmaaday hoos dhigtaa ayadoo asmaada hoos dhigta haddaan haddana ugu darno inay afcaashii nasbiso waxaa ka dhalanaya hal caamil oo afcaashiina nasbo kula camal falaya asmaadiina jar kula camal falaya waa hal caamil oo waaxida marna asmaaduu ra- jaraya marna afcaashuu nasbinaya taasaa ka dhalanaysa buu yidhi oo hadday taa ka dhalato maxaa dhibaato ku jira wax la arkay ma aha dhibaatada ku jirta waxaa wax la arkay inaysan ahayn luqada carabiga halkan qayday u baahan tahay qaydkay u baahan tahay waxaa weeye markuu leeyahay lama arag caamil waaxida oo marna asmaa ku camal fala marna afcaal ku camal fala waxaa lagu qaydayaa maca itixaadi iljiha ayadoo jihadu ay mid tahay ayadoo jihadu ay mid tahay maca itixaadi iljiha lama arag لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال هل كاسا وحا قلنيسا مع اتحاد الجهة أيضا للقى والجهاد إن يمتع صوت أهضلك مع اتحاد الجهة وحمونا قد دفاعية وهدانا اللوحرين هذا الشيخ بوشينا كو إيمانيس وحلا بوشيوات قانانا أمالينا bushina ku imaanayso oo bushita ku imaanayso waxaa waaye waxaa jira caamil mar wax jasminaya marna wax hoos dhigaya waxaa leeyahy luqada carabiga waa adiga tiri laa nadiira lahu fi lcarabiya shiikhow nadiiraa lahayaa baa leeyahy hadda ayu baa ka mid a ayu mar shardiyay noqotaa ayu mar waa shardiya soo kuma jirin jawaasimtii ayu soo kuma jirin mar waxbay jasmisaa marna waxbaa loo idaafeeyaahoo mudaafi ilayhi bay qaadataa mudaafi ilayhiga yaa jaro hoos dhiga mudaafi ilayhiga yaa hoos dhiga mudaafkaa ku camal fala sida saxiixa soo maaha idan waxaa la arkay ayu ayadoo marna wax hoos dhigaysa marna wax jasminaysa soo caamil waaxid oo laba shaqo qabtay maaha shiiqa taasoo kale kusoo arooreysa laakiin waxaa waxa looga badbaadayaa markaad tiraahdo maca itixaadi iljiha sababtu waxa waaye ayu markay shardiyo tahay macnay leedahay oo macno shardi bay ximbaarsan tahay markii ay tahay markay mudaafi ilayhi ay tahay ayaduna macno kalay leedahay oo aan ahayn macnihii shardiga midda shiiku uu leeyahay nadiir male fi lcarabiya waxa waaye hal caamil oo jihadiisu ay mid tahay jihadiisu ay mid tahay maxaa loola jeedaa hal shaqo qabanaya oo laba macno aan kala lahayn laba jiha aan u kala socon waa hal caamil oo laba jiha aan kala lahayn haddana asmaacda jaraya afcaashana nasbinaya laa nadiira lahu fi lcarabiya waa fahamteena u malaynaa meeshaasaa hadalka shiiqu ku badbaadi karaa markaad tidhahdin maca itixaadi aljiha markay jihadu mid tahay ayadoo lala qabo inay jihadu mid tahay arrintaasi luqada carabiga laguma hayo haddaan lagu haynin waxaan leenahay marka sida kuufiyiintu ay yidhahdeen sawaab ma aha oo waxaan leenahay xataa wax ma nasbise eh waxbay jirtaaho ism asmaacday hoos dhigtaa laakiin waxaa wax nasbiya waa an mudmara bacdaha wujuuban loo idmaariyey oo loo qariyey khulaasada marka waxaa weeye waxaan qaadanay keliya xataa oo ayada keliya aan wada qaadane xataa laba xaaladood ay leedahay waxaa xataa ka dambeeya oo ficila laba xaaladood uu leeyahay xaaladuu mansuub yahay iyo xaaladuu marfuuc yahay hadda xaaladii mansuubka keliya aan qaadanay labadii xaaladood ee ficilka dhacaya bacda xataa owlaa mid ka mida waa intaan qaadanay hadda an bacda xataa waa la qariyaa wujuubana loo qariyaa ficilka ka dambaynayana xataa laba xaaladood uu leeyahay alrafc waannasb nasbadii buu ku hormaray shiikhu raximah llah wuxuu yidhi ficilka an ka dambeeya ficilka xataa ka dambeeya markii la nasbinayo shardigiisu waxa weeye ficilkaasi inuu noqdo mid mustaqbala waa mustaqbal markii loo fiiriyo waxa xataa ka horeeya binisbati ilaa maa qablaha ilaa maa qabla xataa markii loo fiiriyo xataa ka horeeya waxaa isku mida buu yidhi mustaqbal inuu ahaado binisbati ilaa zamani takalum inuu mustaqbal u ahaado ama binisbati ilaa maa qabla zamani takalum inuu mustaqbal u ahaado mustaqbal inuu ahaado keliya muhiima laba tusaale wuxuu noo keenay midna uu tusaale u yahay binisbati ilaa zamani takalum inuu mustaqbal yahay midna uu ka shisheeyo midka binisbati ilaa zamani takalum tusaalaha u ah wuxuu ka dhigay lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa waxa hadlaya markii la leeyahay zamanu takalum oo hadalka ka dhacayo yaa waaye aan isla soconno waa reer bani israa'iil waay soo sidaa ma aha ayagaa hadalku ka dhacay zamankaas ay hadlayaan ay ku hadlayaan lan nabraxa calayhi caakifiina markii ficilkan yarjica loo fiiriyo zamankaas ficilkaasi muxuu noqonayaa mustaqbal buu noqonayaa waa ilaa zamani takalum markii loo fiiriyo rujuucu muusa waa mustaqbal markii labada arrin loo fiiriyo labada arrin labadee arrin waayo lan nabraxa iyo caakifiina markii loo fiiriyo qaybta labaad waxa waaye inuu mustaqbal u noqdo markii loo fiiriyo wixii ka horeeya zamanu takalum wazulziluu xataa yaquula arasuulu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu markii rasuulku hadalka dhahayay iyo zilzaalka markuu dhacaya iyo zilzaalka waqtiguu dhacaya zamanu takalum miya zamanu takalum maxaa loola jeedaa hadda yacni zamanka uu rasuulka hadlayo miyaa zilzaal ku dhacay mase waa ka horreeyey waa ka horreeyey idan ficilkan ah xataa yaquula ama qowlu rasuul iska dheh hadalkan rasuulka waa mustaqbal markii loo fiiriyo zilzaalka waqtiga u dhacay laakiin wuxuu yidhi markii jiho kale laga fiiriyo maadi waayo jihada kale laga fiirinayo waa maxay zamanul ikhbaar markii loo fiiriyo zamanku ikhbaarka waa zamankee waa waktiga noolaga khabrayo noolaga warramayo ilaa waxa noolaga warramayo alle uu nooga khabraayo wax hore u dhacay waa wax hore u dhacu ilaahay nooga hadlaya subxaana wa tacaala hadalkan marka alla uu soo xikaayoonayo uu leeyahay xataa yaquula rasuulu waaladiina aamanuu markii loo fiiriyey zamankii noola sheegayay oo noola khabraayay qowlu rasuul waa qadiim maadi waay zamanu likhbaar markii loo fiiriyo waa maadi zamanu zilzaal markii loo fiiriyana muxuu noqonayaa mustaqbal annaga marka naxwo ahaan iyo mas'aladan ku jirno mideenna qusaysa labada markii labadooda yaa zilzaalkana quseeya kaas waaye midka ka horeeya zamanu takalum oo ficilkana shardi looga dhigay inuu mustaqbal u ahaado taa waa la fahma soo maaha labada miday ahaataba marka ficilkan mudaaric waa mansuub maxaa yeelay shardiga waa laga helay ahaa inuu mustaqbal yahay ama mustaqbalnimada ha noqdo zamanu takalum ama ha ka horeyso markii loo fiiriyo kadib sheekha raximah llahu tacaala wuxuu yidhi xataa ficilka gadaasheeda la nasbiyo laba macnay leedahay macno waa macnaa kay macnaha labaadna waa macnaa ilaa labadaas macnay leedahay macnaa kay ayay leedahay haddaan niraano kay macnaheeda waa la yaqaan kay waa tacliiliya cillay faa'iideysaa xataa marka cilladii bay faa'iideyneysaa haddaan nidhaahno marka waa macnaa kay macnaheedu waxa waaye waxa ayada ka horeeya xataada waxay cillo u noqonayaan waxa ayada ka dambeeya ayada waxa ka horeeya waxay cillo u noqonayaan waxa ayada ka dambeeya tusaalaa sheikhu noogu keeno wuxuu yidhi aslim xataa tadkhula aljanna macnaheedu waa maxay islaam oo diinta islaamka qaado si aada jannada u gasho dukhuulu ljanna cilladeedu waa maxay iyo sababteedu ya alislaam waay islaamnimada waay idan waxaa xataa ka horeeya muxuu cillo u noqday waxaa xataa ka dambeeya ayuu cillo u noqday markii marka xataa ay bimacnaa kay noqoto macnaheedu sidaasay noqonaysaa macnaha labaad xataa waxay noqotaa bimacnaa ilaa ilaa waa naqiinay ajruumiyaha waan ku soo marna waxa ay faa'iideyso gaayay faa'iideysaa soo maha iyo meel lagu dhammaado markaad tidhaahdo kharajtu min albeyti ila almasjidi masjidku muxuu noqday gaayow noqday iyo meeshaad ku dhammaanaysa guriga markaa ka soo baxday waxaa lagu leeyahay xaggaa u socotaa markaasaa leedaha masjidka oo ma sii dhaafaysaa maya asaan ku ekahay macnaha gaayadeedii waay asaan ku ekahay haddaad tidhahda macnaheedu waa maxay gaayadii iyo meeshaan ku dhammaanayo waay wax iga shisheeya ma jiraan ilaadaasi oo maqaayo faa'iidaynaysa ayay xataa ku macno noqonaysaa tusaalooyinuu shiiku keeno waxaa ka mid a lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa rujuucu muusa waa gaayadii reer bani israa'iil ay ku xireen cibaadat cibaadat alcijli inay ictikaafayaan oo ay caabudayaan dibiga ka zuuli mayno inaan ku suganna ilaa goormaad ku sugnaanaysin oo dul ictikaafaysaan xataa yarjica ilayna muusa xataada marka gaayay faa'iidaysa hadda wuxuu kaloo ku tusaaleeyey la'asiiranna xataa tatluca ashamsu waan soconayaa socodkaagu ilaa xagguu ku dhammaanaya qaayo ma lahan qaayo waa leeyahay qaayadiisu waa ilaa goorma xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu soo baxda waay hadalkaas markuu qofki ku yidhaahdo waxaad ka faa'iidaysanaysaa socodka qofkaani inuu dhammaanayo hadday qoraxdu soo baxdo socodkaygu wuxuu ku eg yahay ilaa tuluuci shamsi waay ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso waa macnaha labaad ee ilaa ay faa'iidaynaysa waxaa jira qismi saddexaad oo ah inay labada macnoba faa'iidayso hal tusaale ama kelimatu xataa oo hal xabo ah ayaa waxay labada macnoba ixtimaali karta waxaad ku fasiri kartaa bimacnaa kay waxaa kaloo ku fasiri kartaa bimacnaa ilaa fiiri marka tusaalooyinka hadduu bimacnaa ilaa ku keenay iyo tusaalooyinkii bimacnaa kay uu ku keenay ee hore laguma qaadi karin midba midda kale macnaheeda laguma qaadin karin oo hadda haddaan nidhaahno lan nabraxa calayhi caakifiina ka zuuli mayno inaan dul ictikaafsannahay xataa yarjica muusa ay kay yarjica muusa macno saxa miya si muuse usoo laabto maaha ujeeddadooda ayaga sidaas si uu muuse usoo laabto maaha qasdigooda ilaa uu soo laabto waay kuma fasiri karti bimacnaa kay ama aad tidhaahda la asiiranna waan soconayaa xataa tadluca shamsu say qoraxdu usoo baxdo oo socodkaaga ma qoraxa kusoo baxaysa ya socodkaagu ma qoraxu inay soo baxdo cillo u noqon karaa shaqo iskuma ama seexo ama soco qoraxda waqti ilahay uu talagalay soo baxaysaa macno qalada waay inaad bimacnaa kay ku fasirto idan la iskuma fasiri kara labada meelood laakiin qeybta saddexaad wuxuu noo keenay xataa oo labada macnaba midaa doonta aad ku fasiro karto macnuhuna uu saxiix noqonayo tusaalaheedu waa maxay faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah waxaa ku fasiri kartaa la dagaalama qoladii xadgudubtay ilaa amarka alle ay u soo noqdaan oo ay qaataan sulxiga iyo heshiiska dagaalkaasi qaayadiisa maxaa laga dhigay ilaa ay heshiis ka ogolaanayaan waana sidaasoo hadda qolada bugaadda la yidhaahdo ee xadgudubta waxa loola dagaalamaya inay gaalo yihiin ma aha laakiin waxaa loola dagaalamayaa waa maxay waa in la ta'diibiyo lagu qasbo inay heshiis ogolaadaan haddii heshiiska ogolaadaan ma bannaanta in la sii laayo ma bannaana walidaalika dhaawacooda lama dhammaystiro xataa haddii dhaawac lagu qabto lama dhammaystiro sharcan lama ogola maxaa yeeley ujeeddadii loola dagaalamayey ma aha in la laayo eh in laga celsho way qaladka ay ku jiraan marka la dagaalama dagaalkaasi qaayadiisana waa markay soo noqdaan ilaa ay soo noqdaan ama waxaad leedahay la dagaalama si ay u soo noqdaan oo dagaalku uu sabab ugu noqdo dagaalku marka muxuu cillo u noqonayaa markaasi soo noqoshadooda ayuu cillo u noqonayaa laba taasna wuxuu yidhahda labada macno way ixtimaashaa kadib sheikhu wuxuu sheegay xataa gadaasheeda xataa iyo wixii la mid a inay ku hoos asturan yihiin oo gadaasheeda ay ku jirto an mudmara ah antaasina idmaarkeedu inuu yahay mid laazima oo waajiba waxa wax nasbinayana ay anta tahay waxaana sidaas u leenahay buu yidhi khilaafan lilkuufiyiin oo kuufiyiinta waxay qabaan xataa ayada naf ahaanteed inay wax nasbiso sheikhu wuxuu yidhi maya nafta ahaanteed wax ma nasbiso maxaa loogu diida waa marka wuxuu rabaa madhabka kuufiyiinta inuu daciifiyo kana uu xoojiyo wuxuu yidhi waxaa loogu diidayaa xataa xarfu jaray noqotaa waa isla ognaho waa arrin la yaqaan inay xarfu jar noqoto asmaadiiba waxay kula camal fashay jar xataa madlac ilfajri waa tusaale xataa xiininna waa tusaale labaad oo xataa wax hoos dhigaysa waay markay taasi dhacday oo xarfu jar ay noqoto asmaada ay hoos dhigtay haddaan nidhaahno afcaashana way nasbisaa waxaa ka laasimaya caamil waaxida oo asmaadana ku camalfalaya afcaashana ku camalfalaya wahaadaa laa nadiira lahu fi lcarabiya sida sheikuu yidhi saas waa laakiin maxaan ku qaydnoon ku xirnay fi lasmaa'i ta markuu yidhi taaratan fi lasmaa'i wa taaratan fi lafcaali maca itixaadi iljiha ayadoo lala qabo jihadu inay mid tahay oo isbedel uusan jirin hadday sidaa tahay caamil waaxida oo asmaa ku camal falaya afcaalna ku camal falaya jihadiisuna ay mid tahay lama hayo fi luga alcarabiya macnaheedu waxaa wax jira ma aha marka fi luga wax la ogol yahay ma aha haddaan idhaan marka xataa ayadan laf ahaanteeda ficilka nasbisay arrintaas aan nadiirka lahayn wax lamidana aysan jirin fi lcarabiya ayaa ka dhalanaysa hadday taasi ka dhalatana hadda taasi waa baatil soo maha wixii baatil ka dhashana maxay noqonayaan baatilay noqonaya yoolka shiiqi uu socda halkaas waay marka sida saxiixana waa madhab albasriyiin waxaa wax nasbinaya waa an mudmara bacda xataa wujuuban waayaa lasoo muraajica insha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin